bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniihow dhibaatadan oo kaleya arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xihan tahay war xaggeen ka marnaa magaalada agar joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayaanu hawadeedii ka leenahay akhyaartana dhegaysataa iyo caawa waa axad isniin ayaa soo gelaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha shanaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobada aynu caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka dalsan hadduu rabiidma waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo shir guddoomiyey shirka heerka sare ee golaha dhawaa golaha dhaqaalaha qaranka oo ay ka qaybgaleen ra-iisul wasaare xamse iyo ku-xigeenkiisa haddaba maxaa lagaga hadlay shirkan maanta caawa ayaanu idiin soo gudbin doonaa qodobada kale aanu idinla wadaagi doona waxaa ka mid noqon doona dunida oo maanta oo idil indhaha ku haysa doorashada oo ay u dareereen dadyooga turkiga si ay u doortaan hogaamiyaha shanta sane ee soo aadan hogaaminaya haddaba yaa ku horeeya natiijada tirinta codadka doorashada dalka turkiga madhaba in tiro aad u badan oo soomaalida ku dhaqan waddanka turkiga ay ka qayb noqdeen dadka maanta tagay goobaha codbixinta dhiibtana codadkooda
walaal tirada nambarka caadiga anugu ma hayo dowladda haysta laakiin boqolaal ayay gaareen aday laba boqol saddex boqol meelahaas sida qiyaastu ay tahay marka waa waxay la mid yihiin dad badan oo muwaadiniina oo asalkooda ajaaniba laakiin waddanka dhalasha ka qaatay oo xaq u yeeshay inay deegaan noqdaan codeeyaan caawa ayaanu idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey xaaladaha doorashada turkiga halka ay marayso dhinacyada ku kala horeeya madaxweynaha turkiga rajab dayib urdugan ee haatan talada hayo oo la warinayo in si horudhaca uu ugu horeeyo codbixinta ama tirinta codadka ee la tiriyey ilaa iyo xilligan waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey ku qotamo doorashooyinka turkiga qodobadana kale caawa waxaa ka mid noqon doona faahfaahino laga helayo askar ka tirsan ciidamada booliis militaaro la yidhaahdo oo ka shaqeeya sugidda amniga caasimadda oo caawa lagu qarxiyey muqdisho khasaare ka dhashay weerarkaas waxaan idiin soo gudbin doonaa faahfaahin la xiriirta intay la eg tahay khasaaraha dhimashada iyo dhaawacyada ka dhashay weerarkaasi qaraxa ah ee lala bartilmaameysaday ciidamada ka tirsan kuwa booliiska sida militariga u tababaran ee loo yaqaano booliis militaro sidoo kale caawa waxaan idiin soo gudbin doonaa guddiga gurmadka oo shaaciyey in xaalad daran ay ka jirto magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo ay ku dhufteen fatahaadda ama uu ku dhuftay fatahaadda webiga shabeelle gudoomiyaha gobolka hiiraan waxauu si adag uu kaga hadlay fatahaadyada ku dhuftay gobolka hiiraan iyo dagaalka ka dhana al-shabaab waxaan idiin soo gudbin doonaa cali jeete cusmaan oo beeniyey war uu hore u sheegay iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo maanta guddoomiyey shirka degmooyinka koonfur galbeed oo lagaga hadlay wejiga labaad dagaalka ka dhana al-shabaab wuxuu madaxweynaha koonfur galbeed ka yidhaahday waan idiin soo gudbin doonaa sila mida waxaan idinla wadaagi doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo maqribnimadii caawa muqdisho ka sagootiyo cutubyo cusub oo loogu talagalay inay qayb ka noqdaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed haddaba cutubyadan ciidan ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu magaalada muqdisho ee ka sagootiyey iyo khudbad madaxweynaha uu jeediyey waxyaabihii uu ka hadlay ayaanu caawa idiin soo gudbin doonaa farsamadii stuudiyaha koowaad ee raadiyaha dalsan waa cabdiwahaab cabduqaadir anigoo cabduqaadir cismaan indho ayaa caawa idiin soo saaray barnaamijka wareegga wararka dalsan mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo wasimaan ifajigan ayaa laga rabaa
waa hagaag dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan waxaanu daleenahay habeen wanaagsan raadiyaha dalsane magaalada muqdisho ayaad naga dhagaysanaysaan muwjada hirka dherarkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan megahertis efamkaas way naga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobollada kale oo efamku gaaro meel walbo aad joogtaan habeen wacan wanaagsan ayaanu daleenahay gordhow waxaan idiinsoo gudbin doonaa warar ku aadan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo guddoomiyey shirka heerka sare ee golaha dhaqaalaha qaranka oo ay ka qayb galeen madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo weliba mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya hase yeeshee wararkaas oo idil caawa waxaan ka horumarinayaa dunida oo idil oo indhaha ku haysa doorashada turkiga natiijada horudhaca ah oo markaasi la soo saaray iyada oo ay si weyn ugu tartamayaan madaxweynaha haatan talada ee turkiga haya ee rajab dayib urdogan iyo ninka kusoo xiga ee ah musharaxa mucaaradka ee kamaal kalidaro ogle la yidhaahdo oo hogaamiya isbahaysiga qaranka ama national alliance xisbiga la yidhaahdo madaxweynaha ee turkiga rajab dayib urdogan ayaa haatan la sheegayaa inuu si aada ugu horeeyo natiijada waxaana ku xiga ninka isbahaysiga mucaaradka ay dhisayaan natiijadan horudhaca ah ee doorashada dalka turkiga ayaa waxaa tabisay wakaaladda wararka ee royters la yidhaahdo waxaana ay muujinaysaa in madaxweynaha turkiga rajab dayib urdogan uu haatan si weyn ugu horeeyo balse waxay ku salaysan tahay qayb yar oo ka mid ah codbixinta sagaal dhibic hal boqolkiiba iyadoo taasi lagu salaynayo ayaa warbaahinta ee hobar tark la yidhaahdo waxa ay tabisay in urdugan konton iyo sagaal dhibic afartan iyo toddoba boqolkiiba uu hogaaminayo ama uu ku hogaaminayo musharaxa mucaaradka ee kamaal kalidaro ogle la yidhaahdo oo isaguna haysta soddon iyo afar dhibic toddobaatan iyo sagaal boqolkiiba oo u muuqata ama u dhigmataba inuu aad ugu hogaaminayo hogaamiyaha turkiga haatan talada haya dhinaca kale ergadii ugu horreysay ee rasmiga ah ee markaasi ama ereyadii ugu horreysay ee rasmiga ah ee ka soo baxa mucaaradka ugu weyn ee turkiga ayaa ah markaasi kuwo rajo muujinaya iyo iyadoo sidoo kale dhinaca kale ay jiraan degniino la xidhiidha inaanan laysku haleyn karin natiijada horudhaca ah waxa ay muujinayaan sawiro natiijada horudhaca ah ee jaantusyo lagu muujiyey in rajo weyn ay hayaan kooxda ama hogaanka haatan talada haya ama xisbiga haatan talada haya ee uu hogaaminayo madaxweyne rajab dayib urdogan habeenka xisbiga jamhuuriga ee dalkaasi ayaa muujiyey in ay rajo weyn ay muujin karaan marka la eego hanaanka ay haatan ay ku socoto codadkii la dhiibtay tirintooda waxaana natiijada horudhaca ah shaacisay wakaaladda wararka dalkaasi ee anaado la yidhaahdo waxaana sidoo kale lagu eedeeyey inay fulisay howl aanan laysku hallayn karin hase ahaatee isku soo wada duubee dunida ayaa si weyn waxay haatan indhaha ugu haysaa natiijooyinka horudhaca ah iyadoo hogaamiyaha ee- ee- oo ay mucaaradku ama mm, xisbiyada mucaaradka ee midoobay ee markaasi u tartamaya ee kamaal kale daro oglo waxa uu si horudhaca u sheegay in ay iyagu hogaaminayaan natiijada doorashada tirada horudhaca ah ee codadka la tiriyey ilaa iyo wakhtigan inkastoo aanay ahayn natiijada rasmiga ah amaba ay tahay natiijada aanan rasmiga ahayn haddaba arrinta ee xiisaha leh waxay tahay in doorashada maanta codadkii la dhiibtay ay qeyb ay ka noqdeen dadyooga codadkooda dhiibtay muwaadiniin soomaaliyeed oo ka mid ah muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka turkiga sideeba maanta ay doorashada ay u dhacday sideese ayay codadkooda u dhiibteen muwaadiniinta soomaaliyeed ee ka qeyb galay codbixinta doorashada hogaamiyaha shanta sane ee soo aadan hogaamin doona dalkaasi turkiga wariyahayaga cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa waxa uu ka wareystay cabdinuur daahir oo ah agaasimaha hay-adda la talinta ee talafood la yidhaahdo waxa uu ka waramayaa ee, cabdinuur daahir waxyaabihii ugu dambeeyey ee doorashooyinka waddanka turkiga
doorashadu walaal si wanaagsan oo qaab jooga degan ay ku socotaa saakay xilli hore ayay bilaabatay maaragtay sideedii subaxnimo ayay bilaabatay in la codeeyo ilaa hadda oo maaragtay em, shanta galabnimo ayay ku eg tahay oo xilligan hadda la joogo dadku aaday u codeynayeen maanta wadanka turkiga waxa ahay maalin fasax qof walbaaba inuu maaragtay aaday waxaa loo loo dareeray meelaha codbixinta degmo walba iyo xaafad walba iyo laan walbaba meel laga codeeyay leedahay marka eh, runtii fayl dheer ayaa lagu jiray Eh, dadka maaragtay codeynaya lixdan milyan ayay kor u dhaafayeen Eh, maaragtay sidoo kale waxaa hore u codeeyey eh, dad afar milyan oo u dhigma oo turkida diaasbarada ah ama wadamada turkiga banaankiisa qurba joogta ku nool maaragtay meelahaas codeeyey marka aadaa runtii wax aan arkay maanta faylashu sida ay u dheeraayeen waa yeel eh, dhalinyaro maaragtay dhexdhexaad to- maaragtay toban iyo sideed jira ugu yar qofka codeynayo waxaa ugu weyn qofka sagaashan jir inta uu imaan karo aad iyo aada marka loo codeynayo dadka xanuunsan xitaa ee guryaha kasoo bixi karina guryahooda ayaa codka looga soo qaadayo dadka codka bixinayo tigayo dadka isbitaalada ku jira ama aan maaragta xanuunka isbitaalka la jiifana isbitaalka looga soo qaadayo marka macnaheedu waxay tahay doorashadu waa doorasho aad lo- oo loo hadalhayo xiise leh turkiduna dhaqan waxay u leeyihiin inay doorashada codeeyaan marka boqolkiiba siddeetan shan ilaa sagaashan dadka codeynta oo maaragtay eh, codey kara ama cod- kaararka codbixiyaasha haysta ah, inay codeeyaan ayaa la rajeynaya
waa gartay een waxaa nagu maqaalo ah in ay jiraan dad soomaali ah oo codeeyey tiro ahaan imise ay gaarayaan
walaal tirada nambarka caadiga anigu ma hayo dowladda haysta laakiin boqolaal ayay gaareen adig laba boqol saddex boqol meelahaas sida qiyaastu ay tahay Eh, marka waa waxay la mid yihiin dad badan oo muwaadiniina oo asalkooda ajaaniba laakiin wadanka dhalasho ka qaatay oo xaq u yeeshay inay deegaan noqdaan codeeyaan ay la mid yihiin marka ayaga kaligood maana waxaa codeynaya carab waxaa codeynaya dad kale oo aan ahayn aan- aan turki oo isugu jira maaragta yurubiyan waxaa codeynaya dad afrikaan kala codeynaysa oo wadanka degan oo diaspora ku leh marka dadkaasay ka mid yihiin codkooda ayayna muwaadinin ahaan isticmaalayeen waxaana wadanku xaqa uu qofka ku leeyahay waxaa ka mid a maalinta codka aa la leeyahay oo wadankan yaa hogaaminaya lagu leeyahay xuquuqda wadanka ugu leeyahay waxaa ka mid a inaad codkaada dhiibatid oo ma aragtay aad banaanka tagtid oo adiga sida ay kula tahay aad ka qayb qaadatid marka soomaaliduna runtii ku dad aan isla xiriirnay oo is aragnay oo aan iska warhaynay way jirtaa marka way codeynayeen aniguna maanta waa codeeyey waxaan ka mid ahay soomaalidaas maanta codeysay
waa gartay sidoo kale waxaa nagu maqaalo ah siyaasiyiin caan ah iyo qoysaskoodaba inay ka mid ahaayeen dadka codeeyey xitaa guddoomiye baarlamaan inuu ku jiro oo soomaali ah warkaas ma heshay
ma anigu waxba kama sheegi karo walaal dadka codeeyey soomaalida magacooda iyo iyo sida ay yihiin iyo titlekooda ma haayo mana sheegi karo eh, maaragtay fasaxna uma haysto laakiin soomaalida eh, waxaan kuu sheegi karaa in soomaali badan wadankan dhalasho ka qaadatay isugu jirta dad siyaasiyiina isugu jirta ganacsato isugu jirta dad eh, muruq maal aho intay wadanka imaadeen ka shaqaysta isugu isugu jirta ardaydii wadanka intay wax ku baratay kadib ka shaqaysatay noocyo kala duwan ayagoo lahay wadanka ka qayb galeen marka anigu number ma hayo ama magac saxan kuma sheegi karo laakiin waxaa kuu sheegi karaa inay soomaalidu wadankan maalgashatay eh, lacago keensatay ka shaqaysatay wadanka dhaqaalihiisa kor u qaaday shaqa abuur ka samaysay ayaguna xuquuq ay ku yeesheen oo dhalasho ay ka qaateen ayna ka mid noqdeen dadka eh, wadanka maaragta xaqa ku leh inay maaragta codkooda dhiibtaan waxna doortaan ayagana la dooran karo waa gartay soomaalida maanta codaysay siday ku heleen dhalashada dalka turkiga
Eh, qaabab kala duwan oo dhalashada turkiga lagu helaa eh, waxaa ka mid ah qofku inuu maaragtay wadanka maal gashto oo uu ganacsi ka furto oo maaragta lacago maaragtay nus milyan dollar u dhiganta oo kale inuu wadanka ku maal gashto oo maaragtay eh, shaqo abuur uu sameeyo Eh, taasoo kale waxaa la yidhaha waa by investment ama maalgashiga lagu helaa waxaa kaloo lagu helaa qofku inuu maaragtay eh, shaqeeyo oo wadanka muddo mucayana shan sano ama lix sano shaqeeyo canshuur uu dhiibo dowladda lacag uu siiyo canshuur bixiyo uu noqdo shan sano haddaa shaqaysado canshuurta wadanka aad dhiibtid sanad walba ama bil walba ay ka go-do mushaarkaada waxaa xuquuq u yeelanaysaa dhalashada inaa heshid wax qaabab kaloo lagu helaa jirta oo ay ka mid tahay qofkii wadankan qof muwaadina guursada oo maaragtay ilmo ugu dhashaan oo kale ama intuu qofkaas is maaragtay muddo saddex sano ama afar shan sano is qabaan inuu maaragtay muwaadin noqon karo iyo qaabab kaloo maaragtay eh, wax loo yaqaano istisnaac ama eh, dowladdu inay kugu garato qofkan qof wadanka muhiim u ah inuu yahay eh, oo wadanka inaad eh, qiimo u leedahay ama wax kusoo kordhi kartid oo kale in lagu fahmo sidaas darteedna loogu sharfo in aad wadanka muwaadin u noqotid waa tahay cabdinuur oo soomaali badan baa ku nool dalka turkiga een, kuwa dhalashada heesto ka sukow soomaalida kale ee dalkaas ku nool saameyn noocee ayay doorashadan u leedahay
soomaalida kale waxay la mid yihiin soomaalida soomaaliya joogta sida ay soomaalida oo dhan doorashadan ula socota u xiiseynaysa ayay u xiiseenayaan dabcan ayagu maaragtay maadaama ay socodeynayn wax maaragtay gooniya oo ay qabanayaan haba yarta ma jirto kolley waxay eh, dadka ajaanibta wadanka ku dhaqan ayay la mid yihiin laakiin badankoodna ama qayb ka midana maadaama laga yaabo inay broceskii ay muwaadin ku noqon lahaayeen ama muwaadinimada ay ku qaadan lahaayeen ay ku jirto ama qaarkood ay shaqeeyaan ama ay maalgashi sameeyaan ama qaabab kale ay wadanka kusoo galeen oo ay doonayaan wadankan inay ku noolaadaan ee, runtii aaday ula socdaan wayna danaynayaan ee, doorashadana inay fahmaan iyo waxa laisku hayo iyo ajendayaalka laisku hayo iyo dooduhu meelaha ka taagan sida dhaqaalaha iyo maaragtay wadanka siyaasadiisa guud iyo maaragtay ee, wax soo saarka intaas aaday soomaalida uga warhaysaa waxaan arkayay guruubyo iyo maaragtay meelo isu soo baxyo ay dhigayaan oo ay isku wargelinayaan leeyahay ee, maaragtay yaa wax ee, qalalaasa ama arbushaada yaa la samayn yaa baraha bulshada wax qaldan lagu soo lasoo gelin wadankan xuquuqdiisa iyo shuruucdiisa aan ilaalino aan maaragtay soomaalida africa ka timid ama soomaalida kale sida maaragta loo qayliyo oo wixii la rabo wax loo qoro lama ogola meeshan waa in nidaamka la ilaaliyo waa in wadanka shuruucdiisa ah, loo hogaansamo waa in wax dadka isku diri kara la samayn waa inaa been iyo fake news la samayn iyo maaragtay ah, ku tiri kuteen marka soomaalida runtii waa abaabulan yihiin waa iska warhayaan waxaan arkaya inay isaga digayaan waxa qaldan in laga fogaado in qof walba gurigiisa uu joogo maadaama maanta maalin shaqo aysan ahayn in meelaha qaar waxaa laga yaabaa hadhow doorashada haddii marka natiijadu soo dhowdahay waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay xamaasad qaado dadka turkida oo qalalaas u dhaco ama maaragtay lasu fara qaado ina meelaha maaragtay dadku isugu imaadaan laga fogaado guryaha in la joogo qof walbaaba uu meeshaas wixiisa kala socdo marka soomaalidu ah, waxay ka mid tahay marka ah, dad nidaamka saas u ilaalinaya oo runtii aan maaragtay hadda wax caqabada aanan ka dareemeyn
waa gartay ugu dambeyn waxaa nagu maqaalo ah een, cabdi nuur een, in la mamnuucay in la saadaaliyo ama laga faalloodo natiijada ilaa laga shaacinayo marka goormee la filayaa in natiijada rasmiga ah lagu dhawaaqo
natiijada rasmiga waxaa ku dhawaaqaya guddi- guddiga doorashada ee qaranka ee guud ayaa mas-uul ka ah isagaa codod ka aruurinaya isagaa cod tirinta maaragtay keenaya isagaa ku dhawaaqaya marka waxaa la diiday dadka maaragtay idaacadaha iyo tvda iyo dadka maaragtay eh, war aan jirin ama s- aan sax ahayn dadka intay loo soo gudbiyo dadkii maaragtay ah, qalbigooda lagu cayaaro ama been suuqa lasoo geliyaa la mamnuucay wixii maaragtay ka bilowda maantay marka eh, guddiga laga warsugaa caawa saq dhexe ayaa maaragtay laga yaabaa in doorashada si hordhaca loo sheego laakiin berito oo axada isniina ayaan dhihi tegay ayaa la ogaanayaa sida loo kala guuleysto dadkuna waxaa loo codeynaya xubnaha baarlamaanka ee shanta sano ee soo socota ee wadanka baarlamaan u noqon doonta iyo madaxweynaha shanta sane ee soo socota madaxweyne wadanka noqon doona marka een, daqiiqadba daqiiqad caawa markii lagu bilaabo lixda maqriba ama toddobada maqriba wadanka turkiga dasa- waqtigiisu markuu yahay ayay tirinta codadku bilaabmaysaa waxay kasoo bilaabmaysaa gobolada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka iyo xaafadaha ilaa marka dhammaan tirintu ay dhammaato boqolkiiba boqol waxaa laga yaabaa lix saax habeenimo iyo wixii ka dambeeya inay noqoto waxayna u badantay beri subax in doorashadu eh, sida loo kala helay eh, maaragtay xisbigu uu maaragtay guddiga doorashada uu sheego inta ka horeysana eh, waxaa ah meesha waxa laga soo xiganayo guddiga doorashada asaga ayaa saxaafada usoo gudbinaya asaga ayaa websaydyada iyo tviyada u qaybinaya meeshaas meel aan ahayn oo wax laga xigi karo Ah, ma jirto wadanka turkiga waa sideetan iyo shan milyan waa dad fara badan beenta iyo maaragtay kutir- kuteenta iyo propagandada si looga hortago ayaa la mamnuucay wararka aan sali raadka lahayn ee aan ilaha rasmiga kasoo bixin khaasatan guddiga doorashada inaan dhig iyo maaragtay loo dhegdhegin ama la dhegeysan
waa hagaag waxaad markaasi dhegeysateen wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda doorashada wadanka turkiga markan haddaan dib ugu soo noqono wararkeena kale ee caawa ku jira barnaamijka wareega wararka dalsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu galabnimadii maanta uu shir guddoomiyey shirka heerka sare ee golaha dhaqaalaha qaranka kaasi oo ka qabsoomay xarunta madaxtooyada qaranka iyada oo uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu shirkan guddoominayay ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre wasaare ku-xigeenka xukuumadda saalax axmed jaamac guddoomiyaha bankiga dhexe cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi iyo xubno ka tirsan gudahoosaadka dhaqaalaha ee golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya shirkan heerka sare ee golaha dhaqaalaha qaranka oo markii ugu horreysay qabsoomay waxaa loogaga hadlay arrimaha mudnaanta u leh siyaasadda horumarinta dalka iyo dardargelinta barnaamijka dib u soo kabashada dhaqaalaha qaranka sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo shirkan guddoominayay ayaa si qoto dheer waxa u faahfaahiyey sida dowladda federaalk soomaaliya ay uga go-an tahay soo nooleynta dhaqaalaha dalka iyo dhammaystirka hanaanka deencafinta oo hadda maraya meel fiican sida lagu yidhi war lagu baahiyey warbaahinta dowladda intaasi kadib golaha dhaqaalaha qaranka ayaa warbixino kala duwan ka dhigaystay la taliyayaasha dhaqaalaha qaranka oo ah laanta farsame ee golaha iyagoo sidoo kale soo bandhigay qorshaha mudnaanta fog leh ee dhiirigelinta higsiga qaranka labada kun iyo lixdanka iyo qorshaha lagu maareynayo marxaladda kama dambeysta ah ee deencafinta iyo xoreynta dalka haddaba la taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee arrimaha dhaqaalaha ayaa faahfaahiyey ee qodobada sida gaarka loo dul istaagay ee shirkan lagu gurfiyey
sida uu madaxweynaha ah, dr xasan sheekh maxamuud uu sheegay eh, waxaa markii ugu horreysay kulmay eh, heerka siyaasadda jaangooyinta siyaasadda ee golaha dhaqaalaha qaranka Eh, runtii waxaana looga hadlay eh, wax ka duwan waxyaabihii ay horey eh, s- aan u sameyn jirnay oo ah in dalkan uu yeesho hiigsi ay u aayaan jiilka hadda yaryar iyo jiilka dhalan doona waxay ahayd eh, madal looga dooday qorshaha madaxweynaha ee loo yaqaano Centennial Vision 2060 ama hiigsiga qarni jirkeenna ee 2060 waa tallaabo aan rabno inaan maanta bilowno eh, fulinteeda iyo diyaarinteenna diyaarinteeda oo socon doonta ilaa iyo eh, sanadka 2060 markaasoo ah eh, xilli ay xorriyaddeenna kasoo wareegtay boqol sannadood runtii lixdan iyo saddex sano ayaa laga joogaa maalintaan xorriyadda qaadanay markaan u fiirino lixdankii meeshaan joognay iyo dalalka adduunka meeshay joogeen iyo hadda markaan isku qiimino runtii waxaan nahay dal laga tegay soddon iyo toddobada sano ee dhiman ma rabno inay- inay sidaas noqoto waxaan rabnaa jiilka soomaaliyeed ee hadda yaryar iyo kuwa dhalan doona in aan u samayno wax loo aayo madaxweynahana arintaas hogaan hogaankiisay ku timid aragtidiisay ku timid annaguna waxaan eh, nahay eh, farsamayaqaanadii arrintaas fulin lahaa maanta golaha dhaqaalaha qaranka oo uu gudoomiye ka yahay madaxweynaha oona gudoomiye ku-xigeen ku- ka- ka yahay ra-iisul wasaaraha oo ay xubno ka yihiin eh, guddi hoosaadka dhaqaalaha ee golaha wasiirada iyo gudoomiyaha bangiga dhexe ayaa maanta kulmay iyo weliba la talayaashii eh, waxaana la go-aamiyey in wadankan uu yeesho hiigsiga eh, laba kun iyo lixdanka maanta wuxuu ahaa gunaanidkii wejigii koowaad waxaa dhici doona eh, shaqada wejiga labaad iyo wejiga saddexaad waxaana rajaynaynaa eh, in bulshada soomaaliyeed aan la tashanno aan kala tashanno nooca u ekaanayo hiigsiga waxaana rabnaa eh, hiigsigan inuu ka shaqeeyo sidii soomaaliya marka ay jirto boqol sano oo aan maanta shaqadeeda bilaabayno oo shan shan sano loo qaban doono inuu noqdo dal dadkiisa ay u midaysan yihiin nabad iyo horumar eh, een aanna gaarsiino dalkan heer uu la tartami karo dunida inteeda kale gobolkan uu hormuud u yahay waana bartilmaameedka aan hiigsanayno labada kun iyo lixdanka hadduu ilaahna gaarsiiyo eh, waxaan rajaynaynaa in eh, ummadda soomaaliyeed ay arrintaasi eh, m- ay qaadato oo aan isla qaadanno oo a- arrintaasna waxay dalbanaysaa runtii inaan fikirkeenna wax ka bedelno qaabkaan u shaqeyna wax ka bedelno aragtideenna iyo qaabka iyo shaqadeenna ay wax iska bedelaan aad iyo aad aad u mahad-
waa hagaag dhegeystayaal la taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee dhinaca arrimaha dhaqaalaha ayuu ahaa sidaad maqlayseenna waxa uu ka warbixinayey shirka maanta magaalada muqdisho ka furmay waa hagaag haddii aan ku sii socono wararkeenna kalena faahfaahinaa ayaa ka soo baxayo qarax magaalada muqdisho lagula eegtay maqribnimadii caawa askar ka tirsan ciidamada booliiska sida militariga u tababaran ee boolis militari la yidhaahdo oo caawa lagu qarxiyey magaalada muqdisho faahfaahinno kala duwan ayaa laga helayaa qarax miino ah oo nuuca dhulka lagu aasa ah oo markaasi laga haga meelaha fogfog ee rumuudka kontaroolka lagu haga fiidnimadii caawana ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan deegaanka tareedisho ee hoostaga degmada kaxda ee gobolka banaadir qaraxaasi oo lala eegtay sidaan ordhacaku ku sheegnay askartaasi ka tirsan ciidamada booliiska ee sida militariga u tababaran ay waayadii ugu dambeeyey ka shaqaynaya sugidda amniga caasimadda dad goobjoogayaal ah ayaa waxa ay ku soo ayaa waxay soo wariyeen in qaraxan lala beegsaday ee si gaar ah gaari tignig ah oo ay saarnaayeen ciidamadaasi ka tirsan booliis militaro iyada oo ay ciidamadaasina ay qeyb ay ka hayeen ciidamada lagu wareejiyey amniga caasimadda khasaare kala duwan oo dhimashaha dhaawaca ayaa la warinayaa iyadoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan tirada rasmiga ah ee khasaaraha ay soo gaartay askartaasi ka tirsan ciidamada booliiska sida militariga u tababaran sida ilo wareedyo ee wargalah ay xaqiijiyeen ilaa iyo afar askari ayaa ku dhintay qaraxaas halka tirada dhaawacyaduna ay ka badan yihiin intaasi wararka ayaa sheegaya in ay gaarayaan ilaa iyo lix askarta kale ee ku dhaawacmay weerarkaasi kuwaasi oo loo qaaday mid ka mid a cisbitaalada muqdisho si loogu dabiibo xaaladooda caafimaad ciidamada isugu jira booliis iyo nabasugid ayaa durbadiiba goobta qarax uu ka dhaca gaaray islamarkaasina sameeyey howlgallo ay ku soo qabqabteen rag dhallinyaro ah kuwaasi oo looga shakisan yahay falkaasi qaraxa caawa ay ka dhacay deegaanka tiriidisho dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan ciidamada ammaanka ee muqdisho taliska ciidanka booliiska soomaaliya faahfaahin kama uusan bixin weerarkan lagu dilay askartaasi ka tirsan ciidamada booliiska sida militariga u tababaran maalmihii ugu dambeeyey amniga magaalada muqdisho ayaa hagaagsanaa iyadoo ay yaraadeen weerarada qaraxyada ah ee ka dhaca gudaha magaalada muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuudna waxa uu ka sagootiyey magaalada muqdisho gaar ahaan xerada genaraal gordon cutubyo ka mid ah ciidamada guutada gantaal la yidhaahdo ee ilaalo qaran kana tirsan ciidamadii lagu soo tababaray waddanka eritereya kuwaasi oo dhowaan u diyaargaroobayaan inay ka qayb noqdaan wejiga labaad ee dagaalka ka dhan ah al-shabaab mar uu la hadlayay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa waxa uu yidhaahday
niman yahow waxaad tihiin rag muddo la sugayey diyaargarow ku jiray ama orahaad adinkuba iska garanaysaan yaa keenay in waxoogaa yar aan ka daahno meeshiina laga sugayay laakiin daahaasi weligiis mid meel ama wax dhibaata ama macno weyna sameeye maaha waa la idin sugayaa shalayna waa la idin sugayey saaxiibadiinaa idin sugayo raggii aad taqiineen idinka tirsanaay ayaa meesha jira oo idin sugaya kuwa kale oo halkan idinkaga harana way idinka dayb imaan doonaan ayaguna haddii aa la yidhaah ee maqan sida jananku u sheega cadowgu walwal badan cabsi badan ayuu qabaa marka uu maqlo raggii ragga ahay ayaa soo socda waxaa haray muddo yaroo kooban waay iyo meel yaroo kooban oo ay ku jiraan meeshaasi dadka u tababaran u qaabaysan waa idinka inay ka saaraan cadowgaas waxaan rabnaa maanta magaalada muqdisho dhinaca muxuu ahay qorax ka soo baxaya bari ayaad uga baxaysaane dhowaan inaa intaa soo noqotaan galbeed haddana aada muqdisho u dhaaftaan yaan rajaynayna haddii aan la yidhaah waad aragteen wadcigeennu maanta waa intii hore wuu ka duwan yahay maalmaha soo socdana ilaahay idankiisa wuu ka sii duwanaanayaa waana ka sii fiicnaanayaa intaa waa ka khibrad badnaan doonnaa waana ka qalab fiicnaan doonnaa haddii aan la yidhaahdo qalabkii muddada dheer la sugayey wuu soo dhow yahay markaan waxaa kalood hadda haysataa waa wax un aan meelahaan aan muxuu ahay ka waxayna laakiin kiinii rasmiga ahaa waa soo dhow yahay meeshuu idinkaga daba imaana idinma dheeraanaya haddii aan la yidhaah ama marka aad inta u socotaan aad soo maran doontaan haddii aan la yidhaah waxaan idinka rabnaa dhulka iyo aagaga aad tegaysaan duruufaha ka jira inaad si dhaqsi ah loo dareemo inaad wax uga bedeshaan waanu hubaa inaad ka bedelaysaan haddii aan la yidhaah soomaaliya inaad ka bedelaysaan aagaga markaad tagtaan waa xaqiiqa waana waxa la idinka sugayo waana waxaa muddo dheer idinkuna aada sugayseen waxaan rajaynaynaa xaaladaha cadowga iyo xaaladaha dagaalka ee socdaahi oo si fiican u socda inaad ka sii kordhisaan wakhtiga cadowga oo meesha ku sii jirana aada soo soo koobtaan haddii aan leedaha wax kale idinkula dardaarmi mayno waxaan idinkula dardaarmaynaa cadowga muddadiisu wuu iska dhammaaday ee muddadiisu soo kooba yownagu sii daba dheeraanin meelo cusubaana sugayo dhul cusubaa na sugayo aagag cusubaa na sugaysa dadaa na sugaya inay noo kaalmeeyaan wiilal adinkoo kale ah oo dalkoodi iyo dega soomaali aan ahayn oo dalkoodi iyo degaankoodi ugu yimid inay noo kaalmeeyaana meel lagu sugayo aan u soo dhaqsanno inaan maxaanku idhahdaa la galno hawshaas oo aan la gebagabayn oo aan kaashanno haddii aan la yidhaah cadowga aan la dagaalamaynahay khawaarijta waa cadow caalami ah caalamkao dhan aan la wada diriro annaguna muxuu ahaay hormuudaan ka nahay dadkii hor socday cadowgaasi dagaalkiisaan nahay wax kasta oo aan isticmaali karno iyo cid kasta oo aan kaasho karnaan kaashanaynaa nimankaa khawaarijta ah si aan dalka uga saarno war soomaaliya oo khawaarij la'aan ahaan rabnaa inta aan rabnaa waa intaas soomaaliya oo khawaariji aanay joogin ee dadkoodu ay nabad ku naaloodeen meel kasta nabad ku mareen beerahooda tacbadeen geelooda ilaashadeen warshadahooda samaysteen baddooda ka kalluumaysteen khayraadka dhulka hoosiisa ku jira la soo baxeen oo dalkaanu nabad iyo daaradhaa dheer lagu nool yahay waayo waxa aan rabno nimanka naga hortaagan ee lugaha naga dabray waa nimankaas ragga walaalihiina ee amniga caasimadda ka shaqeeyay waad ogtihiin muddo sanooyin ah oo lasoo dhaafay ramadaankii dhammaaday ramadaankii ugu horreeyey ee tobanka maalmood ee ugu dambaysa salaada tahajudka ah masaajidda lagu dukaday waaye ramadaanadii ka horreeyey laguma dukan jiro mawlacyo iyo guryo iyo meelo yaryaro masaajiddaa lagu dukaday laga duceeyey laga qunuuday tobankii u dambaysay tahajudkii muxuu ahay bisha ramadaan idinkaa sababteen iyo walaalihiin iyo kuwa muxuu ahay dhikankiina ahoo adinka muxuu ahay idinka tirsanoo idinla dhaartay oo dhaarta isku mid aad marteen oo calaamadda iyo calanka isku mid aad wadataan ee walaalihiin waaye kuwa xaqiijiyey adinka hawsha waa la kala leeyahay ninba meeluu ku aadan yahay meesha aad ku aadanaydeen waa meesha u socotaan meesha ragga idinka horreeya walaalihiin ah halkan halkan ka dhoofa halkan ka baxay ka safray meesha ay jiraan waaye waa hubaa inaadan inaan laydinku ungoobaynin bas waxa keliyan ka dardaarmayna waxay tahay waktiga aan soo koobno aan soo yarayno waktiga aan soo koobno un mooyaane cadowgaas waa dhintay waa dhammaaday midka cusubna waanu sugaya waa u tegayna haddii la yar dhalinyaro guul iyo khayr iyo nabadaan idinku ognahay halkanna waa ku kulannay raggiinni frontiga jeerana waa ugu tagnay meeshii ay joogeen waa kula soo kulannay idinkana waa idinkaga daba imaanaynaa haddii la yidhaahe idinka hari mayno waa idinkaga daba imaanaynaa frontiga meesha ah oo aada joogtaan ragga jirana waad warsan kartaan saraakiishooda iyo madaxdooda waataan kula soo kulannay meeshii ay joogeen oo maxaan ku idhaha taliyaha cabdirasaaq oo maalintaasi aan ugu tagnay meesha uu joogay iyo taliya biixi iyo kulli sidaasaan idinla soconnaa idinka hari mayno waa idinla joognaa muraadkeennuna wuxuu yahay inaan cadowgaasi maanta waa dhammaaday aan dhammaystirno oo aanu nagu dib noogu soo cifin oo aanu nagu soo noolaan daleen dhalinyaro dhammaantiin guulaysta guul iyo khayra idiin rajaynaya ballanteenna waa soomaaliya oo khawaarij la-aana misla qaadanay guulaysta adaa la yidhaha aad iyo aada umahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookkeen oo ah facebook com hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaaddo xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalendar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid dir iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay oo wada dhijitaal ah subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg waya shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaa magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurday ka daabacdan subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagaama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolar ribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simirkaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu talagashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogan afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iideysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayntayadooda soomaalaha u codaysay
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsan shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stikeriska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martiyaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumbaleewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay haa maraq digaaga jimbo haa iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale Eh.
isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
waa hagaag dhegeystayaal mar kale habeen wanaagsan ayaynu idin leenahay raadiyaha dalsana magaalada muqdisho ayaad naga dhegeysaneysaan barnaamijka wareegana waad la socotaan gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeeto cusmaan waxa uu ka hadlay howlgallada ka dhanaa dagaalamayaasha al-shabaab ee ka soocanayo deegaano ka mid ah gobolka hiiraan iyo fatahaadda ku dhiftay qaybo ka mid ah gobolkaas isagoo degniin u diray hay-adaha gargaarka ee ka howlgala gobolka hiiraan
waxaan idiin caddaynayaa sida aad wax u fahamteen maaha aniguna ma daalin mana daali doono haddii alla idmo waxaad isku daydaan baaqa qarsoon inaad fasirataan baaqa qarsoon midii waa hadalkii aan maalin dhaweyd anigu idhi ee dadku qaarkood ay u fahmeen siyaabo aanan aniga u hadlin ama eragu uusan ahayn bini aadamka marka laga hadlayo wax ama diblomaasiyad salka ku haya ama sideedaba erey siyaasadeed marka laga hadlayo waxaa dhici karaysa haa iyo maya meel ka dhexaysa inaad muddo taagnaato waxaa dhici karaysa erayo maldahan inaad ku hadasho tusaale ninkii ciidan ahaa jiray ama iritii ahaa jira ayaa garanaya waxaa jira waxa la yidhaahda baaqa qarsoon oo lagu wada hadlo baashu mar bay waxay kula gelaysaa inaad baaqa qarsoon ku hadasho sideedana marka erayada qaar laga hadlayo ama marxaladaha qaar laga hadlayo waa dabcan dadku inta badan waa yaqaanaan adoo iskaa ka dheeliyoo kale waa iskaako in la- in la fasiro waayo ujeeddadan maalin dhaweed ka hadlay runtii waa nasiib wanaagaan leh waa nasiib darro ma dhihi karo laakiin waxaan rabaa inaan idii caddeeyo si cad idinku sheego shabaab waa ka adkaanay mana ka baqanayno in enerji isoo gala maahee sababaan u daalaana ma jirto waxaa idii caddaynaysaa wadeere ma nin baa anuu beeraley baan ahaa jire qofku marka uu beerta beero ee uu falo ee maxay u bislaato oo marxalad laxajeclo badan ay dhalinaysa ay soo gaarto adeer ma nin baa dab ku daaya ama meel cidlaa isaga taga ama dayaca waa maya adeer mar baan lixdan wiilii aniga ahayn rajana ka qabnay shabaab inaan ka adkaano mar baanu siddeetan ahayn mar baanu boqol iyo toban ahayn ma markaan kumanaan noqonnay oo aan dalkii oo dhan ka saarnay oon erbaha ka garaacnay miyaan ka cararnaa shabaab waa maya waa maya ma markaas horeaan se daalanaa mase haddaan daalana maya markaa horeaan daalanaa waxaan idiin caddaynayaa sida aad wax u fahamteen maaha aniguna ma daalin mana daali doono haddii alla idmo dee sababaan u daalan shabaabna waa tegaba waa ba'ay waa ka adkaanay soomaaliya wuu ku jiraa hiiraanna wuu ku jiraa waana ka saaraynaa haddii alla idmo weliba amateed badan baanu haynaa inaan ka saarno inaan daala daaye haddaan runta idiin sheego intuu guri soomaaliyeed shabaab joogo marna ma ma ma hanjabayo marna ma daalayo yacnii inaan ay isii tamaru isii gasho maahe wax daalo igalayaa ma jiraan laakiin erega oraahay nina si kuu dheh nina si kuu qaaday intaa unbaa dhacday waxaan rabaa ummad kastaahi midnimay wax ku goysaaye midnimada hala dhowro midnimada hala dhowro qofka bini aadamkaahi uma noola ama anigaba aan idhaahdo uma nooli qofka qalbigiisa waxa ku jira inaan ogaado ilaahay umbaa ogaa kara waxa uu fahamsan yahay inaan ogaado ilaahay umbaa garan kara laakiin aniga inaan hoggaamin la imaadaa layga rabay waxayna ila ahayd ilaa xad binaadana dhammaystiran ma jiree dagaalkii hiiraan ka bilowday ee la soo galay inaan maalijgareeye ila ahayd siday tahay inaan maalijgareeye ilaahaynana waafajiyey haddaan allahuna waafajin wax qabsoomaaba ma jireen xoogaa waxaa ii muuqata emotional oo si saa'ida u dhacay waxaan u qaadanayaa dhinacaas kama istaagayee dhinacaanaan ka istaagayaa in maxaanku idhaahdaa cadaawad badan oo shabaab loo qabay armaa shabaab soo noolaadaa falcelintu inay ahayd saasaanu qaadanayaa war shabaab sooma noolaanaya haddii alla idmo annaguna kama daalayno haddii alla idmo haddoo u dambaysa wiig lagama joogo markaannu kabaha ka soo jarna hadda halka weliga jiinkiisa oo weli ma filayo waa dagaalkii labaad ugu adkaayaan filayaa buu jiinkan ka dhaca aad baan idiin ku celinayaa shabaab waa ka adkaanay sababan uga baqanaana ma jirto erayo aanan hadda rabin lafteeda inaan mar labaad ku laabto ama ku mashquulo aanan rabine keliya aan raba inaan idiin caddeeyo ma dhici doonto ujeeddo cadna markii horena ma iga ahayn runtii saa u fahamteen ma ahayn marna ma ahayn sababta waxaa idiin caddaynaysaa laba shay keliya soo qaata markaan shabaab ka adkaanay maan daalaynaa caqligal ma tahay midda labaad haddaan si kale idiinku dhigo labaatankii sanoo dambo dadka talinayaan ku jirin war dhibaato aad ka dhiga qaadaan oo aan dadkan ku keenay ma jirtaa yaa yaa garanaya wax idin wada saameeya oo dhibaato ah oo aan soo hooyaa garanaya ma isweydiinaysiin miyaa war waxaanu qofka ma ka suuro galaan maanaha waa shay oo dhimarka layga galay waxaa ila fiican markaad wax aragtaan hal sayd ha ka istaagnine war waxaan maxaa koosgaray karaa qofkani miyuu waashay sidee waxy bal su'aala isweydiiya waxaadna isku daydaan baaqa qarsoon inaad fasirataan baaqa qarsoon yaa qofkii eriti ahaa jira garanaye erayo badanoo baaqa qarsoon ahaa jira eritiina aan ahayn inaad fahamtaan isku daya taa intaasaan uga gudbayaa waana idiin caddaynayaa mana daalin mana daali doono shabaabna waa ka adkaanay inta hartayna haddii alla idmo cirbahaan ka garacaynaa cirbaha tan kale waxaan rabaa ereyga la yidhaahdo abolojize waxa loola jeedo waa kelmad ingiliisha maaha soomaali laakiin fasiraaddeedu waa raalligelin in ereyga iyadoon fasiraaddiisa la aqoon layska soo qaataana waa nasiib darro aadaan uga xumahay nasiib darro waa qof weyn ereyuusan aqoon inuu ku dhawaaqo xoogaa nasiib darradii ka mid tahay marka ereyada la isticmaalaya ee laatiinka ama ingiliiska ama afuuska ama afjeeneyska fasirkooda in la yaqaanaa aaday muhiim u tahay taana intaa u dhaafin mayo hal erayoo kaftanana inaan raaciyo waxaan maqlaa waa lala dagaalamayaa shabaab shabaab waa lala dagaalamayaa shabaab waa lala dagaalamayaa ayaan aad idaacadaha uga maqlaa beri baa waxaa jira nin layidhaha nuurfay marka beereley buu ahaa beer buu tubcan jiri shaxdana wuu jeclaa turubkana wuu jeclaa aroortii marka dadku beeraha aadaanay doonayaan inay fashaan beertu inta taguu yidhahda jaanow waryaa jaan beerta ka baxuu yidhahda ka soo laabtaa oo xaafaddiisa soo aadaa haddii bini aadamkii uu beeraha fashay nuurfaay beertii waa ka jaaman tahay marka jaanow beerta ka baxuu yidhahdaaye yaambaba ma saaro adeer shabaab waa lala dagaalamayaa kuma tegayo shabaab wuxuu rabaa gacan in la saaro in layska socdo oo gacanna layska saarana ma ku dhacayso haddii alla idmo formalu u baahan yahay shabaab lagula dagaalamo shabaab hal formalaa lagula dirari karaa si kaloo lagula dirari karaa ma jirto formalaa hal la isticmaalo kun jeerna waa sheegnay haddii kale jaanow beerta ka bax shabaab kuma tegayo run baan idiin sheegayaa dadka la hadlayaana way isgaranayaan dadkaan la hadlayaa waa isgaranayaan shabaab tag shabaab ku tegi maa shabaab gacan in lagu dhiftou rabaa shabaab wuxuu u baahan yaha waa idiin caddaynayaa revolution kacdoon bulshuu u baahan yahay shabaab ma idinka qarinayo shabaab kacdoon bulshuu rabaa kacdoonka bulshadana waa in dowladdu caawiso dowladdu inay caawiso waay kacdoon bulshuu rabaa kacdoonka bulshana waa in dowladdu caawiso meeya ciidamadii soomaaliya waa loogu beerdarayna meel cidlaa meeye shacabkii yaa ilaaliya dhulkaan shabaab ka saarnay shacab baa ilaaliya ciidamo ma ilaaliyaan مش شعبك الصومالي ما بس او شعبك الصومالي سلطان مدحي كما دار ما لا ابابله ما وقت اللي جريو warcadowga formalaanu bilowna muuqanaya oo lagu dhiiro kalo oo qaacido runa ah oo muuqata formala xisaab kastaana formalay ku timaadaa formala hala raadiyaan idin leeyahay
waa hagaag dhegeystayaal gabagabada barnaamijka ayaan isla joognaa guud ahaana caawa inta ayaan jecla inaan kusoo ameero barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saaca raadiyaha dalsan ee muqdisho cabdiwahaab cabdulqaadir ayuu farsamadu ahaa aniguna cabdulqaadir cismaan indho ayaan ahaa tan iyo kulanti dambo nabadgelyo